iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug uu ka socday ololo lagu xoojinayo nadaafadda degmada ayaa maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo galmudug waxa uu amar ku bixiyey in tallaabo adag iyo sidoo kale ciqaab la marsiin doono cid kasta oo nadaafad xumo lagu arko hoygeeda iyo goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiraxmaan sheekh xasan duqa degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa ka hadlaya awaamiirtan uu soo saaray maamulka degmada gaalkacyo askarta iyo saraakiisha laama amniga waxaan rabaa inaan amro qofkii hortiisa iyo hareerihiisa aan nadiifin sharciga in la waafajiyo tallaabo sharci waafsana laga qaado bulshadana waxaan ka codsanayaa kaambaynkana in lagu soo biiro laga qayb qaato qof kastana meheradiisa uu dhowro iyo gurigiisa nadaafadooda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshaweynta reer gaalkacyo dhammaan intii ka qayb qaadatay qofkii muruq uga qayb qaatay iyo qofkii cod uga qayb qaatay iyo qofkii maal uga qayb qaatay inta waxaan rabaa inaana waa mahadsantihiin shaqaduna kow ma joogta weli waa sii soconaysaa mar kale maanta waxaan rabaa inaan ugu mahad celiya ardada jaamacadda moodaren aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ardada qiimaha badan runtii iyo dhammaan jaamacadda moodaren madaxdooda iyo dhammaan maamulkooda iyo madaxda ardaydaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar kale waddankan idinkaa iskale annagaa iskale qof kasta waajib baa ka saara cid lacag nagu siinaysaa ma jidho waxaan ka shaqaynayno ilaahay darsi waa uga shaqaynaynaa waxaan rabaa bulshaweynta reer gaalkaac inaan mar kale ugu baaqo walaalayaal qof kasta gurigiisa afarta hareerood ha xaqiijiyo nadaafaddeeda degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga bilaabay ololo lagu hagaajinayo magaalada gudaheeda gaar ahaana goobaha gaar ahaana xaafadaha wadooyinka iyo goobaha ganacsiga